haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal gabyaagii murtida badnaa ee qamaan bulxan la oran jiray ayaa waxaa laga hayaa waxaad aadanow maagan tahay adiya maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miihaalatiyo maruhu waa beene waxaad moodi mawd baa sokada kaaga soo madhi run badanaa wixii aan maaganaa iyo subaxdaas wixii aan la kulmay kala fogaayeenah waa siddeed iyo tobankii oktoobar labada kun iyo labaatanka waa xamaroo waa kaliil dayreed oo aad u kulul aanna mooday cadceeddu inta dadkii kale ka maarantay inay si gaara saaka aniga ii calmatay waxaan sugayaa cabdikariin oo aan ku ballansannahay makhaayad waagii hore cagaweyne lagu magacaabi jiray waddada maka mukaramana ku taal wax yar kadib markuu isoo gaarayna bakaaraha ayaan kaga degnay mootada bajaajka loo yaqaan ee labada qof lagu raaco waxaan u soconnaa guri howlwadaag ku yaalo kow iyo soddon guu ka hor ay iigu dambaysay dhismayaal laga hor dhisay awgood markaan soo ag joogsannay aniga iyo cabdikariimba horay waanu u garan weynay hase ahaatee nin meesha taagnaa ayaa noo sheegay inuu gurigu yahay kii aanu u soconnay gudaha ayaannu u gudubnay sayna ma joogtaa cabdikariim baa weydiiyey nin ay deylka sariiri u tiil oo ay eeddo u tahay saynab kooma ayay ku jirtaa ayuu ku jawaabay markaas baa qolkii ay jiiftay naloo horkacay waa miyir la'adahay wejigeeduso isma beddeline waa keedii dhiiranaa waa qoftii aan waraysiga ugu socday ee aan islahaa wax ka weydii taariikhda riwaayadihii hore ee ay wax ka jishay amaba ay xidigta ka ahayd in cabbaara haddaan dul taagnayn ayaan ka tagnay annaga oo murugi na buuxisay waxaan ku noqonnay halkii aannu ka nimid annagoo u ducaynayna saa aamiinta ducadiiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne waxa ii xigtay goortaas goorteedii dhawaaqa telefoonka cabdikariim wuxuu ileeyahay saynab allaha u naxariisto saynab waa dhimatay saynabtu waa saynab xaaji cali oo magacfaneedkeeda lagu yaqiini uu baxsan ahaa cabdikariimkuna waa cabdikariim faarax qaareeyo isna ah fannaan caana cabdikariim jiirna ku magac dheer geeridu waa xaq ha yeeshee siday ku maahmaaheen nimaadan garanayn iyo geeljiray ku fiican tahay baxsan in badan baan aqiin waxay ka mid ahayd fanaaniinta kuwoodii aan muunayn jiray oo haddaan fadhiyo oo ay soo muuqato aan fadhiga uga kici jiray fankeeda ayaan la socday tan iyo bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii markay etoobiya ka soo gashay ilaa qaranjabkii dhacay uu howlgab ka dhigay waxay ka mid ahayd da'da aan anigu ku abtirsado fanaaniintii daljacaylka ku beeray ee markay codadkooda maqlaan qabka weyn ee soomaalinimadu soo geli jiray indhahoodana ilmada ka tiri jiray shalay markaan u tagnay anigoo aan wax roon gurigeeda ka soo fogaan ayaa waxaa imaansheeyey taariikh faneedkeedii dheeraa waxaa markiiba igu soo dhacday heestii ahayd geeshka iyagow guulaysta ee soo baxday bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii maalmihii uu socday dagaalkii koowaad ee etoobiya iyo soomaaliya dhex maray heestii markay ku dhawaaqdo wiil iyo waayeelba ummadda oo idil ay fadhiga kaga kicin jirtay heestii ka bilaaban jirtay gumaysiga maanta inaan gembiyaayo aan gowracayo waan garanaayay gaashaankeennay libtu raacdee geeshka iyagow guulaysta midhihii cismaan aadan labadaba allah u naxariiste waxaa haddana xusuustayda ku soo noqotay hees ku jirtay riwaayaddii alla aamin ma iisho oo inkastoo ay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii aan haddana weli maankayga ka bixin sababtuna midhaha ma ahee waa kaalintii murugada iyo caloolxumada ee ay jiraysay sidii la yaabka lahayd ee ay u jiraysay ee qaarkaya moodi jiray in walbahaarku ka dhab yahay waa heestii ahayd geeri doortee maanta aan go'o dhowr guyaal baad guud dabnayde guursa baan laa guusha qaadee guri samaysaan tara ku goostee sawtan gees kale iila guurtay sida lay galay garawsan maayee geeri doortee maanta aan go'o baxsan waxay lahayd cod aan lala wadaagin lana dhaajin karin cod si deg dega inta dhagaha ku dhaafa markiiba laabta hoose iyo maanka qofka u dhacdhaca bal ila dhegayso tudcii ay ku lahayd hees magaceedu ahaa allaahu akbar oo tiyaatarka qaranka laga qaaday habeenkii loo dabaaldegaayay sanad guuradii sagaalaad ee gobonnimada waxay ahayd kowdii luulyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waa heestii dhallinyarada soomaaliyeed lagu guubaabinayey oo isagana allaha u naxariiste uu cabdi maxamed amiin midhaheeda lahaa waxsan waxay ka mid ahayd afar hablood oo ay iyadu u dambaysay saddexda kale waa shamis abokor guduudo khadiijo cabdulaahi camey darays iyo xaliimo khaliif magool afartooda iyo qaar kale oo aanan weli geeridooda maqal waxay weligood ku xusnaan doonaan baalasha hore ee taariikhda fanka soomaaliyeed gaar ahaan taariikhda masraxa iyo heesta casriga ah allaha u naxariista dhammaantood dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo